haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb afar iyo tobnaad kana mid a sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare goor maqrib dabadiisa ayay waasuge iyo warsame kala tageen iyagoo isu sheegay in mid walba danihiisii ay magaalada uga dhammaadeen markaana uu bixid u diyaar yahay midkoodna ma hubin maalinta uu xamar ka tegi doono aad ayayse u wada jeclaayeen inay isku baabuur raacaan waxaa laabtooda ka go'i waayey safarkoodii hore ee ay isku barteen warsame ayaana arrintaas soo hadal qaaday oo yidhi mar haddaan reerihii ku wada noqonayno waasugow maxaa ka wanaagsanaan lahaa annagoo mar kale isla jid mara markaas baa waasuga yidhi aad ayay u wanaagsanaan lahayd alla agtiisna kuma adka waxaanse u malaynayaa inaan ishaleeli weynee warsamow nabadgelyo halkaas ayay labadii oday isku macasalaameeyeen ayagoo si daran doori ah isugu gudbinaya erayo kal furan ka soo fulaya wuxuu mid waliba goobtaas ka dhaqaaqay isagoo gadaal sii dhuganaya oo niyadda iska leh sidaas miyaad ku kala abaadi doontaan adiga iyo ninkii ragga ahaa ee aada isbarateen waasuge markuu aqalka wiilkiisa tegay ayuu reerihii tusay alaabtii uu magaalada ka soo iibsaday kadibna wuxuu uga sheekeeyey waxyaalihii yaabka lahaa ee asaga iyo warsame ay magaalada ku soo arkeen laba jeer ayaa loo soo kululeeyey shaahii loo shubay oo sheekadu halmaansiisay waxyaalihii ay galabtaa la kulmeen ayuu dhaliishooda aragtidiisa ku qiimaynayay xubnaha qoyskuna dhal iyo waalidba si xiise leh ayay uga dhagaysanayeen waxaa maqalkooda iyo araggooda hantiyey weeraha uu waasuga isticmaalayo iyo sida dareen gudbintiisa uu wejiga iyo gacmaha ula kaashanayo maariya aad ayay sheekada ula socotay inkastoo erayada qaar uu muuse u fasirayay salaadii cishaha ayaa la addimay sidaas ayayna sheekadii ku joogsatay in yar kadib markuu waasuga salaadii ka baxayna cashadii ayaa lasoo dhigay aad ayuu duqii habeenkaas u daalanaa degdeg ayuuna u seexday markii la casheeyey subaxdii dambe intii ayan reer muuse shaqada aadin ayuu waasuga u sheegay in berri aroortii uu magaalada ka tegi doono danihii uu markii horeba u yimid intoodii badnaa way u qabsoomeen waxyaalihii u harsanaana xalay ayuu soo iibsaday marka laga reebo uunsigii afadiisa muslimo ay u soo dirsatay waxaa u haray oo keliya inuu soo macasalaameeyo dhowr qoys oo ay wax isu yihiin waxayse markaas isu tustay inuusan waqti u heli karin dabadeedna wuxuu goostay inuu cudurdaarkiisa muuse ugu faro maalinta u hartayna uu labadeeda gelinba magaalada ka soo raadiyo uunsigii muslimo marka uu odaygu reer muuse hadalka u bilaabayo labaatan daqiiqo ayaa ka harsan saacaddii shaqadooda waxaa intaa u dheer inuu sanduuqu ujeeddada abbaarin ee ka horraysiiyey arar mahmaha iyo tusaalooyin intaba dhowr kal ayuu muuse saacadda fiirshay isagoo aabbihiis u muujinaya inuu degdegayo laakiin duqu arrintaas ma dareemin wuxuu bilaabay dardaaran dheer oo u badan talooyin uu baryahanba reer muuse u biirinayay markii dambe maariye ayaa inta ishayn weyday baabuurkii kortay oo muuse hoonka u yeedhisay waa suga oo aan la socon dhibaatada xagga shaqada reer muuse ka haysata ayuu isaguna hadalkiisii hakiyey ilaa ay maariya soo laabanayso wuxuu duqu jeclaa inay dardaarankiisa goobjoog ka noqoto muuse ayaa markaas yidhi aabe haatan waxaan u degdegaynaa shaqo galabta ayaanse si wanaagsan u dardaarmi doonaa wadahadallo kale afhaysi ku jiro ayaa subaxdaas lagu kala tegay intii ayan kala dhaqaaqin ayuu waasuga reer muuse weydiiyey meesha uu ka heli karo uunsi iyo qiimaha uu joogo intaba waxay ku jawaabeen ma naqaan dhibse ma lehoo dad kuu sheegi kara ayaad magaalada ka helaysaa sidaas ayaa lagu kala dhaqaaqay waxaana la isu soo laabtay duhurkii dambe iyadoo la wada daalan yahay oo aan hadal loo diyaar ahayn muuse wuxuu galabtaas lahaa shir shaqaale waa sugana wuxuu aada u sugayy isuna sii diyaarinayay dardaarankii subaxdii ka agaasin wareeray waxaa taa ka sii daraa muuse oo isidhi markaad shirka ka timaadid ayaad aabbe wada hadli doontaan oo iska baxay nusaac kadib ayuu duqii muuse u yeedhay waxaase loo sheegay inuu shaqadii u laabtay taasuna waxay waasuga u caddaysay inaan hadalkiisa dan laga lahayn wuxuu iskaga seexday jiimbaar aqalka hoos galbeedkiisa tiil isagoo yaab la fajacsan lehna nin aad dhashay kuma dhalin muuse markuu shirkii ka baxay ayuu firin iska galay wuxuuna soo hoyday goor la kala seexday wuxuu ku tashaday inaan wada hadal suurto gelayn ilaa subaxda dambe laakiin markuu guriga albaabkiisa dibaddaha iska soo furay ayuu indhaha ku dhiftay duqii oo si habsami ah salli ugu fadhiya iskana wardiyaya wuxuu tale ku goostay inuu muuse sugo wakhti kastaba ha yimaadee odaygii iyo wiilkiisu habeenkaas ayay si wanaagsan u wada hadleen inkastoo uu markii hore muuse isku dayay inay mar kale dib u dhigtaan laakiin uu waasuga ka dhaartay duqu wuxuuba soo jeediyey in maariye la toosiyo laakiin muuse ayaa ku adkaystay inaan loo baahnayn saacado ayay wada hadlayeen talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay waxaase nasiib darro noqotay in xaajadii si lama filaana meel yar uga murgocatay lana kala booday oo ay seexdeen ayagoo aan isu uurfayoobayn taasuna waxay ka dhalatay waa suge oo talooyinkiisii ugu dambaysiiyey qodob maariye ku saabsan wuxuuna yidhi maandhow waxaad iiga warantaa dani kaxishood ma lehe sheekha isu kii nikaaxiyey adiga iyo maariya iyo sidaad ugu diyaargarowdeen kadis ayay arrintaasi muuse ku noqotay horena ugama uu dareen qabin wuxuuna si dhiigla ku jirto maanka ula raacraacay waxyaalaha su-aasha ah ka dambeeya isagoo ayan isugu toosnayn ayuu si haabhaabada u yidhi aabe waxaan iska nikaaxsanay dowladda hoose ee waddanka talyaaniga annagoo isla ogol isna jecel ma xumee nikaaxa maxaa ka horreeyey ayuu yidhi waa suge kolkaas baa muuse oo yaabani wuxuu yidhi ma garan ujeeddada su-aashaada aabe dabadeedna waa suge ayaa si dhiiran wuxuu muuse u weydiiyey su-aalo maariye ku saabsan oo aada uga cadhaysiiyey wuxuu u qaatay faragelin xaal hoosaad shakhsi ah markaa ayuuna furka tuuray oo waalidnimadii halmaamay aabbihiisna u sheegay inaan arrimahaas khusayn xaqna uusan u lahayn in waxyaalaha caynkaasa uu dhex galo labadoodii hadalla kulkul ayaa la isdhaafsaday waana lagu kala joogsaday dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb shan iyo tobnaad ahna tii u dambaysay sheekadii waasuge iyo warsame hadduu eebba idmo